بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حا وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرم أخبره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال وحي لزيد رضي الله عنه لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم waxaan fiirinayaa oo aan aada ugu fiirsanayaa salaaddii nebiga calayhi salaatu wasalaam fatawasadtu catabatahu waxaan barkadoon birkin ka dhigtay buu yidhi catabatahu albaabkii nebiga calayhi salaatu wasalaam yacnii khaymadii uu deganaa albaabkeeda alcataba waxaa la yidhahdaa albaabka meesha laga tillaabsanayo ayaa waxaa la yidhahdaa catabatulbaab aw fustaada alfustaad waa alkhayma ama khaymadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaan hor fadhiistay buu yidhi fasallaa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalama nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu tukaday ragcatayni khafiifatayni laba ragcoo fudud uma sallaa kadib wuxuu tukaday ragcatayni tawiilatayni tawiilatayni tawiilatayn macnaa waa laba ragco aada u dhaadheer uma sallaa kadibna wuxuu tukaday ragcatayni laba ragco wahumaa ayagu duuna allatayni qablahumaa waxay ka hooseeyaan ay ka yaryihiin labadii ka horraysay uma sallaa kadib wuxuu tukaday ragcatayni laba ragco wahumaa labadooda duuna alatayni qablahumaa waxay ka hooseeyaan labadii ka horraysay uma sallaa kadib wuxuu tukaday ragcatayni laba ragco wahumaa duuna alatayni qablahumaa uma sallaa ragcatayni wahumaa duuna alatayni qablahumaa uma awtara fadalika halaaa cashrata rakca kadibna witir ayuu tukaday nebigu sala allahu alay wasalam taasina waxa waaye buu yidhi saddex iyo toban ragco saddex-iyo toban ragco maxaa ku jira uu ku daray ragcatayni khafiifatayni uu nebigu ku furfuranaya calayhi salaatu wasalaam waa ragcatay listiftaax qaala xadaana isxaaq ibnu muusa qaala xadaana macnun qaala xadaana malik can saciid bni abi saciidin almaqburiy can abi salamata bni cabdiraxmaan annahu akhbarahu wuxuu u sheegay annahu sa'ala caaishata radia allahu canha caaisha uu weydiiyey kayfa kaanat salaatu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama fii ramadaan siday ahayd salaaddii nebiga calayhi salaatu wasalaam fii ramadaan faqaalad waxay tidhi maa kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama liyasiida fii ramadaana walaa fii kayrih nebigu calayhi salaatu wasalaam ma ahayn mid siyaadiya ramadaan iyo kayrkii calaa ixdaa casharata rakca kow iyo toban ragco kama siyaadin jirin yusallii arbacan afar ayuu tukanayaa laa tas'al ha weydiin can xusnihinna wa tuulihinna can xusnihinna wanaaggooda iyo quruxdooda ha weydiin wa tuulihinna iyo dhirirkooda uma yusallii arbacan kadibna afar ayuu tukanayaa laa tas'al can xusnihinna wa tuulihinna ha weydiinin quruxdooda iyo dhirirkooda uma yusallii alaaan kadibna wuxuu tukanayaa saddex qaalat caaishatu radia allaahu canha qultu waxaan idhi yaa rasuula allah atanaamu qabla an tuutir rasuulka ilaahay uma seexanaysaa uma hurdaysaa intaadan witir tukan ka hor faqaala wuxuu yidhi yaa caaishatu inna caynaya tanaamaani walaa yanaamu qalbii caaishay labadeeda indhood ayaa hurda walaa yanaamu qalbii qalbigayguna ma hurdo xadiid caaisha radia allahu canha waa xadiid muttafaqun calayhi ah waa xadiid mashhuur oo caana wuxuuna xadiidkan ay uga hadashay caaisha radia allahu canha in nebiga sala allahu calayhi wasalam ramadaan iyo kayrkiiba uusan ka siyaadin jirin kow iyo toban ragco ma kaana rasuulu llah liyasiida fii ramadaan walaa fii kayrihi calaa ixdaa casharata ragca labada ragco ee dheeraadka oo axaadiidka qaar ku soo aroortay oo uu ka mid ahaa xadiidkii hadda u dembeeyey zayd ibni khaalidin aljuhani waxaa lagu fasiray axaadiidtana ay ku caddahay inay tahay ragcatay listiftaax labada ragco waa laba ragco salaatuleyl lagu furfuranayo amaa salaatuleyl waa kow iyo toban ragco rasuulka calayhi salaatu wasalaam fii ramadaan walaa fii kayrihi kama badin jirin kow iyo toban ragco haddii uu ramadaan tahay oo taraawiix uu tukanayo iyo haddii uu salaatuleyl tukanayo intaba sida caaisha radia allaahu canhaa ay soo warisay soo noqlisay caaishana radia allaahu canha iyo guud ahaan aswaaju nabiyi sala allahu calayhi wasalam ayaga uga aqoon badan xaaladan kayrkood maxaa yeelay nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tukan jiray salaatuleylka fii beytihi gurigiisuu ku tukan jiray markuu gurigiisa ku tukanayo yaa ka warqabi kara si daqiiqa iyo si hoose uga warqabi kara waa xaasaskiisa calayhi salaatu wasalaam caaisha radia allaahu canhana waa midda ugu aqoonta badan uguna fiqhiga badan dumarka nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay sheegtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ramadaan iyo kayrkii inuusan ka siyaadin jirin kow iyo toban ragco waxay tidhi yusallii arbacan laa tas'al can xusnihinna wa tuulihinna afar ayuu tukanayaa ha weydiinin can xusnihinna wa tuulihinna wanaaggooda iyo quruxdooda iyo dhirirkood ha weydiin ha weydiin maxay ula jeedaa macnaheed aad u qurxin jiray waay si qurxoon oo aadna u dheer ayuu nebigu sala allahu calay wasalam u tukan jiray bacdu alculamaa xadiidkan waxay ka fahmeen inay bannaan tahay in la isku xiro salaatuleyl in la iskugu xiro afar afar maxaa yeele waxay yidhahdeen caaisha waxay tidhi yusallii arbacan maysan maysan dhihin yusallii ragcatayn laba ragcuu tukan jira ma dhihin ee waxay tidhi yusallii arbacan afaruu tukan jira haddana waxay tidhi uma yusallii arbacan kadibna afar kale uu tukan jira halkan waxaa laga qaadanayaa bay yidhaahdeen hay-ad iyo qaab ka mid ah qaababkii nebiga sala allah alay slam uu tukan jiray fii salaati lleyl qaababkaasi qaabka ka mid a xadiidkan lagu sheegana waxa waaye afar afar in la iskugu xidho oo macnaheedu waxa waa markii ragcada labaad uu qofka tukado ama uu la yimaad fii salaati leyl sida caadigaa tashahud aa loo fadhiisan jiray soo maaha in tashahud aan loo fadhiisana la istaago ragcad saddexaad loo istaago ragcada saddexaad markii lala yimaad mid afaraad lala yimaad afarta ragco in hal tashahud ay yeesho ay yeelat ay yeeshaan tashahudka u dambeeya keliya u fadhiisanaya waa salaamo noqsanayaa afartii kaleo haddana bilaabaya hal tashahud ayuu ula imaanayaa iyo hal salaamo noqsi meesha maxay noqonaysaa waa siddeed afar iyo afar kadibna saddex ayuu tukanayaa saddexda waxaa mashruuca in la isku xiro oo hal tashahud loo yeelo waxaa kaloo mashruuca in laba la tukado oo la salaamo noqsado kadibna hal ragca gooni loo tukado culamada qaar ka mid ah waxay yidhahdeen xadiidkan saad uga fahamteen maaha qolada tiri waxaa laga fahmayaa in afar afar la iskugu xirayo culamada qaar ka mid ah mucaarado inu ka soo horjeesteen waxayna yidhahdeen xadiidkan sidaa laga qaadan maayo caaisha radia allahu canha waxay yidhahdeen maysan sharixin siduu iskugu xiraya salaadaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam laakiin waxay sheegta uun inuu salaada qurxin jiray calayhi salaatu wasalaam afar ragcou tukan jiray macnaheedu maahan bay yidhahdeen afar ragco oo hal tashahud loo yeelaayo laakiin waxay ula jeedaa laba ragcuu tukanaya haddana laba kaleu tukanayo waana sida asalku ay tahay salaatu lleyl maxaa yeele markii nebiga calayh isalaatu wasalaam la weydiiyey kayfa salaatu lleyl qaala mathnaa mathnaa xadiid ibni cumar salaatu leylka markii wax laga weydiiyey nebiga calayh isalaatu wasalam wuxuu yidhi mathnaa mathnaa mathnaa mathnaa waa maxay waa laba labo fa idaa khashiya axadukum asubx falyuutir biwaaxidatin axadkiin hadduu salaada subax ka baqo ama fajarka inuu ku dilaaco uu ka baqo hal ragco ha ku witraysto shaahidku waxaa waaye matnaa matnaa laba labo ayuu sheegay inay salaatuleylku tahay nebi sal alla alay slam labaa la tukanaya waa la salaamo noqsanaya laba kalea la tukanaya waa la salaamo noqsanaya sidaasaa lagu wadaya ilaa laga gaaro ixdaa casharata ragca oo nebigu sala allahu alay slam uusan ka siyaadi jirin salaatuleyl waxaa u badan waa kow iyo toban ragco sida saxiixa ah waxaa ugu yar laba ragca ugu yar laba ragca hataa qofka hadduu u niyeysa salaatuleyl waa salaatuleyl laakiin sida nebiga calayhi salaatu wasalaam uu samayn jiray waa kow iyo toban ragco fadliga badan afar ragca waa la tukan karaa lix ragcuu qofku tukan karaa siddeed ragco ayuu la imaan karaa calaa kulli calaa kulli xaal laba ragca u yar salaatuleylka hadduu u niyeysto laba ragca ugu yar kow iyo toban ragcana waa ugu badan tahay haddii ragcatay listiftaax lagu darana waxay noqonaysaa saddex iyo toban ragco markaad fiidhiso axaadiida nebiga sala allahu alay wasalam laga wariyey fii salaati lleyl wa fii salaati taraawiix salaat tarawix min salaati lleyl waa cadadka ugu badan ee nebiga laga soo naqliyey sala allahu calay wasalam inuu tukan jiro fii salaati leyl waa saddexiyo toban ragco cadadka ugu badan ee rasuulka alayh salatu wasalaam laga wariyey waa saddexiyo toban ma jiro tiro intaa ka badan oo nebiga laga wariyey calayhi salaatu wasalaam waa tiradii ugu badnayd saddexiyo toban ragco markay saxaabadu leeyihiinna xadiid zayd iyo axaadiida la midka ah waxaa ku cad inay ku jirto ragcatay alistiftaax markay caaisha leedahay maa kaana liyaziida fii ramadaan walaa fii kayrihi calaa ixdaa casharata ragca maxay ka saartay caaisha radia allahu canha ragcatay listiftaaxay ka saartay haddii labadaa ragca lagu darana saddex iyo toban ragco ayay noqonaysaa intaa wax ka badan nebiga calayh isalaatu wasalaam ma tukan fii salaati lleil mana laga soo naqlin axaadiid saxiixa axaadiid saxiixa oo arrinkaa ku yimidna ma jiro oo tusinaya cadad ka badan ugu badnaan saddex iyo toban ragco inuu nebiga tukaday sala allahu calayh wasalam xadiid tusinaya ma jiro wakhayru lhadyi hadyu muxamedin sala allahu caleyh wasalam waa inaadan ka badin intii nebiga sala allahu calayh wasalam uu ku ekaystay oo rasuulka calayh slat slam looga daydo xadadanaa isxaaq ibnu muusa qaala xadaanaa macnun qaala xadaanaa malik can ibni shihaab can curwa can caaishata radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu alay wasalam kaana yusallii min alleyl nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu tukan jiray habeenkii ixdaa casharata rakca yuutiru minhaa wuxuu ku witraysanayay biwaaxidatin hal ragco faidaa faraqa minhaa hadduu ka faaruqo iddajaca calaa shiqihi alayman wuxuu u seexanaya dhankiisa midig qaala xadaanaa ibn abi cumar qaala xadaanaa macnun can malikin can ibni shihaab naxwa ay naxw alxadiid almutaqadim naxwa macnaa can curwa can caaisha xadiidka hadda la soo sheegay xaa waxadaanaa qutaybatu can malikin can ibni shihaabin naxwa makhraj alxadiid duruqda hadda ama yani uu sheegay alimaamu tirmidi raximahullah makhraj alxadiid yaa ah ibnu shihaab miya maya waa malik ibnu shihaab waa laga horeeya fi sanadi alawal ardayga malik waa macan fi sanadi thaanina waa la mid ardayga malik waa macan fi sanadi اhaalid ardayga maalig yaa waaye waa qutayba idan waxau asaaniiddu iskugu imaanayaan imaam daar اlhijra malik ibni anas malik ibni anas ayay iskugu imaanayan makhraj اlxadiid waa malik qaala xadaanaa hanaad qaala xadaanaa abulaxwas can اlacmash can ibraahim can اlأswad can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam yusallii min alleyl nebiga calayhi salaatu wasalaam habeenku wuxuu tukanayay tisca rakacaatin sagaal ragco qaala xadaanaa maxamuud ibni khaylaan qaala xadaanaa yaxya ibni aadam qaala xadaanaa sufyaan athawri can ilacmashi naxwa xadiidkan oo kale xadiidkanna nebiga calayhi salaatu wasalaam waa ka sugan yahay sagaal ragco rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa ka sugantaa sideed ragco salaatuleyla iyo hal ragco oo witrigii ah sagaalkaa ragco nebiga alay slatu salaam inuu tukaday waxay caaisha ka hadlaysay ma inuusan koo iyo toban ragco ka ziyaadinan jirin miya mase waa inuu ka yarey jirin waxay ka hadasha waa ziyaadada in la fahmataa waa muhiim saan laisku dhihin xadiid caaisha u khilaafsanya ma khilaafsana caaisha radia allahu canha maysan dhihin koo iyo toban ragco wax ka yar ma tukan jirin ma dhihin laakiin waxay tihi kama ziyaadi jirin oo kama badi jirin haddaysan ka badi hadduusan ka badin jirin nebigu sala allahu alay wasalam waa dhici jirtay mararka qaar inuu ka nuqsaamiyo sagaal ragcuu tukaday sida hadda xadiidkan ku cad toddoba ragco waa la sheegay inuu tukaday calayhi salaatu wasalaam wax ka yar waa tukaday koo iyo toban laakiin wax ka badan oo ragcatay alistiftaaxna ka dheeraada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ma tukan fii salaati lleyl qaala xadaanaa moxamed muhanna qaala xadaanaa moxamed ibnu jacfar qaala xadaanaa shucba can camr bni mura can abi xamsata rajuli min alansaar can rajuli min bani cabsin can xudayfata ibni lyamaan annahu sallaa xudayfa wuxuu tukaday maca anabiyi sala allahu calayh wasalam min alleyl habeenkii ayuu la tukaday qaala wuxuu yidhi falamaa dakhala fi salaati markuu salaada galay qaala wuxuu yidhi allaahu akbar dulmalakuuti waaljabaruuti waalkibriyaa'i waalcadama allaahu akbar allah subxaana wa tacaala ayaa weyn allahaasoo dulmalakuuti u saaxiiba mulkiga almalakuut waa almulk waawga yeetaada maxaa loo siyaadiyey waa lilmubaalaqa wاljabaruuti waa duljabri waa midka u saaxiibkaa qahriga iyo qasabka addoommada oy u hoggaansamaan wاlkibriyaa'i iyo kibirka wاlcadamati iyo weyninka waa alla u saaxiibay alkibriyaa lilaahi subxaana wa tacaala ayuu u sugnaaday cidaan alla ahayn subxaana wa tacaala uma bannaano loomana ogola inay sheegtaan alkibriya qaala wuxuu yidhi uma qara'a albaqara allahu akbar dulmalakuuti wاljabaruuti wاlkibriyaa'i wاlcadama macnaheedu waxa waaye waa min adciyati اlistiftaax waa ku furfurtay nebiga calayh isalaatu wasalaam qaala wuxuu yidhi uma qara'a albaqara baqara maxaa ka horeeya uu nebigu akhriyay sala اllah alay slam faatixada ayadoo waa rugnu min arkaani الsalaa kadibna wuxuu akhriyay suuraة اlbaqara uma rakaca rukuucahu kadibna wuxuu rukuucay rukuucdiisa naxwa min qiyaamihi in la mida istaaggiisa suuraة اlbaqara inta akhriyey ayaa qadar intuu taagnaa la mida ayuu rukuucsanaa wa kaana yaquulu wuxuu dhahayay subxaana rabbiya alcadiim subxaana rabbiya alcadiim uma rafaca ra'sahu kadibna madaxiisa kor ayuu u qaaday fa kaana qiyaamuhu istaaggiisa wuxuu ahaa naxwan min rukuucihi in la mida rukuucdiisa wa kaana yaquulu wuxuuna dhahaya markuu rukuucda ka soo kacay lirabbiya alxamdu lirabbiya alxamd rabbigee ayay mahadu u sugnaatay uma sajada kadib waa sujuuday fa kaana sujuuduhu sujuuddiisu waxay ahayd naxwan min qiyaamihi in la mida istaaggiisa wa kaana yaquulu wuxuuna dhahayay fi sujuud subxaana rabbiya alaclaa subxaana rabbiya alaclaa uma rafaca ra'sah fakaana maa bayna sajdatayni wuxuu ahaa mid yani labada sujuud inta u dhaxaysa naxwan min asujuud in sujuudda la mid ayay ahayd wa kaana yaquulu wuxuuna dhahayay markuu fadhiyey bayna sajdatayn rabbi kfir lii rabbi kfir lii xataa qara'a albaqara wa aala cimraan wاnnisaa wاlmaa'idata aw اlancaam shucbat aladii shaka fi lmaa'idati walancaam waa shucba buu yidhi midka ku shakiyey maa'ide iyo ancaam midka ku shakiyey waa shucba yacni midkaad ahaya almaa'ida aw ilancaam awdaasi waxay tusinaysaa shaki maa'ide ama ancaam shakigaasi xagguu ka yimid shucbuu ka yimid shucba aladii shaka shucba waa midka shakiye buu yidhi fi lmaa'idati walancaam ku shakiyey qaala abu ciisa abu ciisa wuxuu yidhi wa abu xamzata ismuhu طalxa ibnu yaziid abu xamza oo la yidhi rajul min alansaar magaciisu waa طalxa ibnu yaziid wa abu jamrata adubaci ismuhu nasr bni cimraan macnaa waa kala saaraya abu xamza iyo abu jamra wuxuu yidhi abu xamza waa طalxa ibni yaziid abu jamra waa magaciisa waa nasr bni cimraan can rajuli min bani cabsin kamuusan hadlin alimaamu tirmidi raximah اllah ninkan waa mubham lama yaqaano ninkan min bani cabsin qofkuu yahay xadiidkan sanadkiisa waxaa ku jira rajulun mubham oo aan magaciisa la garanayn magaciisa haddaan la aqooninna min baabin awlaa waxaa xaalkiisa inaan la aqoon magaciisana lama yaqaan xaalkiisana lama yaqaan magaciisa lama sheegin shaksigiisa lama yaqaan xaalkiisana lama garanayo xadiidka cillo u yahay laakiin riwaayadaha qaar xadiidkan uu ku yimid waxaa ku cad ninkaani inuu yahay sila ibnu zufar ninkan hadda la yidhi can rajulin min bani cabs duruqda qaar waxaa ku yimid beddelkiisa sila ibnu zufar dariiqaasi marka la caddeeyey cidda ka warinaysa xudayfa oo ah sila ibnu zufar sila ibnu zufarna waa hiqa dariiqaasi wuxuu noqonayaa ama sanadkaasi mid saxiixa xadiidkaasna xadiidkaanna waxaa markhaati u noqonaya midka dariiqaas kale ku yimid ayaa markhaatiyo shaahid u noqonaya qaala xadaana abu bakr mxamed ibnu naafic albصri qaala xadaana cabdالصamd bn cabdilwaariث can ismaaciil bni muslim اlcabdi can abi اlmutawakil can caaئiشhaةa radi allahu canha qaalat waxay tihi qaama rasuulu اllah salى اllahu عalayh wasalam nebigu calayh salaatu wasalaam waa istaagay biaayatin aayad ayuu la istaagay min alqur'aani qur'aanka ka mid a leylatan habeen habeen dhan ayuu hal aayad akhrinaya nebigu sala allahu calayh wasalam kaana yukariruha waa ku celcelinaya aayaddaasi fii bacdi alaxaadiid waxaa ku timid inay ahayd in tucadibhum fainahum cibaaduk wain takfir lahum fainaka anta alcasiizu alxakiim ilaahow haddaad cadaabto waa addoommadaada haddaad u dembi dhaaftana fainaka anta alcasiizu alxakiim rasuulka calayhi salaatu wasalaam aayaddan waa ku celcelinaaye waxaana laga qaadanayaa bay yihahdeen culummadu inay mashruuc tahay in hal aayad lagu celceliyo ama hal suurad lagu celceliyo ragco gudaheed hal ragco dhexdeed in hal aayad lagu celcelin karo ama hal suurad lagu celcelin karo ayadoo markaa lagu tadabburaayo laguna khushuucayo waana sida nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam habeenkaasoo dhan aayaddan gaaban ayuu ku celcelinayay in tucadibhum fa innahum cibaaduk wain takfir lahum fainaka anta alcasiizu alxakiim alimaam ibnu qayim raximah llah fii miftaaxi daari sacaada wuxuu yidhi falow calima annaasu maa fii qiraa'ati alqur'aani bitadabbur hadday dadku ogaan lahaayeen maa fii qiraa'ati alqur'aan waxa qur'aanka akhrintiisa ku jira bitadabburi tadabbur in qur'aanka lagu akhriyo waxa ku sugan dadku hadday ogaan lahaayeen oo nicmoya khayra lashtaqaluu bihaa way ku mashquuli lahaayeen akhrinta qur'aanka can kulli maa siwaaha wax walba oo ka soo hara ayay uga mashquuli lahaayeen waxay ku mashquuli lahaayeen akhrinta qur'aanka wax walba howlaana waxay u dayn lahaayeen inay qur'aanka akhriyaan hadday ogaan lahaayeen waxa ku jiray fawaa'ida qur'aanka in lagu akhriyo bitadabbur fa idaa qara'ahu bitafakurin hadduu ku akhriya buu yidhi bitafakurin asagoo yani ku tafakurayo ku fakiraya xataa mara biaayatin haddii uu soo mara buu yidhi aayad wahuwa muxtaajun ilayha asoo u baahan fii shifaa'i qalbihi fii shifaa'i qalbih qalbigiisa caafimaadkii asigoo u baahan hadday aayad soo marto kararahaa uu ku celceliyo walow mi'ata mara walow boqol jeerba ha ahaatee walow leylatan walow habeenba ha qaadato habeenkao dhanba ha ku celceliyo fa qiraa'atu aayatin bitafakur aayad qur'aanka ka mida in la akhriyo bitafakurin tafakur iyo tadabbur lagu akhriyo wa tafahumin iyo fahmid macnaheeda la fahmayo in aayad qur'aan ka mida la akhriyo ayaa khayrun ka khayr badan min qiraa'ati khatmatin bigayri tadabburin waxay ka khayr badan tahay min qiraa'ati khatmatin khatmo inaad akhriso khatmo muxuu la jeedaa qur'aanka min awalihi ilaa aakhiri inaad dhammayso bigayri tadabburin tadabbur la'aan aad ku dhammayso adoo yaacinayo dareerinaya inaad qur'aanka awalkiisa inta bilowda aad dhammayso waxaa ka khayr badan hal aayadoo qur'aanka ka mid ah adoo ku akhriya tadabbur iyo tafahum macnaheeda fahmaya ku tadabburaaya ayaa kaaga khayr badan wa anfacu lilqalbi ayadaana qalbiga u nafci badan buy inaad qur'aanka dhan wada dul marto waxaa ka nafci badan inaad hal aayadoo qur'aanka ka mida aad ku tadabburto adoo macnaheeda fahmaya wa anfacu lilqalbi wa adcaa ayadaana u yeedhid badan buu yidhi lixusuuli ima ilaa xusuuli liimaan iimaanka xasilidiisa iimaan in la xasiliyo waxaa ugu yeedhid badan inaad aayad qur'aanka ka mida aad ku fakirto oo ku tadabburto haddaad aayaad badan ku tadabburto oo adoo ku tadabburaya macnaheeda fahmaya aad akhriso hadda waa ka sii fiican tahay laakiin tadabbur iyo tafakur in qur'aanka lagu akhriyo ahmiyaddeeda ayuu ka hadlayaa sheikhu raximahullah waadcaa ilaa xusuuli liimaan ayadaa u yeedhid badan buu yihi xasilidda iimaanka wa dowqi xalaawati alqur'aan iyo qur'aanka macaankiisa in la dhadhamiyo wa haadihi kaanat caadatu salaf arrintaanna waxay ahayd buu yidhi caadada iyo dhaqankii salafka yuraddidu axaduhum alaayata axadkood hal aayad ayuu ku celcelinayaa ila asabaaxi ilaa subaxdii qiyaamuleyl inta u istaago ayuu ilaa waagu ka baryo wuxuu ku celcelinayaa hal aayad oo qur'aanka ka mid a asoo macnaheeda u fiirsanaya ku tadabburaaya ku khushuucaya halkaa aayad waxay ka nafci badan tahay qur'aankoo kaamila idan inaad akhriso adoon ku tadabburaynin idan nafciga qur'aanka markii la akhrinaayo qur-aanku waa daawo qur-aanku wuxuu daawo u yahay quluubta iyo abdaanta intaba jirkana daawo u yahay xanuunnada iyo cudurrada ku dhaca qalbigana daawo u yahay laakiin daawadaasi waxay nafci badan tahay markii bitadabburin wa tafahum lagu akhrinaayo oo si deggan aad u akhriso adoo markaa ku tadabburaya una fiirsanaya waxa aayaadku ay ka hadlayaan waxaadna ogaataan qur-aanka waxay yidhahdaan culummadu mar walba oo qofka qur-aanka uu akhriyo ama aayad qur-aanka ka mida uu akhriyo macno dheeraada iyo faa'iido dheeraada iyo faham dheeraada uu ka helayaa waxayna dhihi jireen culimmadii salafka oo laga soo naqliyey maalinkaa qur-aanka akhriyo oo aan ku tadabburo maalinkaasoo dhan waxay dhihi jireen waxaan helnaa nashaad iyo firfircooni oo xataa hadday cilmiga raacanayaan ee wax baranayaan waxay dhihi jireen waa noo fududaa jireen maalinkaan qur-aan akhrinno wax walboo qabanna waxay dhihi jireen waa noo sahlanaanayaan wax walboo la qabanayo waa fududa idin noqonaya maalinkii waxay yidhahdeen aan moogaanno oo arrintaan arrintaasi aanan helin waxay yidhahdeen waxaan dareennaa dacfi waxaa la dareemaa caajis waxaan dareennaa wahsi waxyaaba badan aana dhaafa maxaa yeele mar walbo qur-aanka la akhriyo waxaa kuu siyaadaya iimaan mar walbo iimaan kuu siyaadana waxaa dareemayaa qofku uu dareemayaa inshiraax asadr laabtiisa raaxo badanay dareemaysaa qalbigiisa firfircooni badanuu dareemayaa wuxuu nashaad u helayaa cibaadadii wuxuu nashaad u helayaa camal walboo khayriya maxaa yeele iimaankiisaa kordhay haddii laakiin taa aadan la imaanin iimaanku hoos u dhacayaa mar walbo iimaanku hoos u dhaco waxaad dareemaysaa ciriiri waxaad dareemaysaa wahsi khayraadkii iyo daacadii aad ka wahsanayso xumaantiina qofku waa ku dhiiranaya maxaa yeele iimaankaa nuqsaamay oo hoos u dhacay calaa kulli xaal markii laysku soo duubo qur-aanka wax ka nafci badan ma jiraan kitaab ullaahi caza wajal wax ka nafci badan ma jiraan lidaalika waxaa muhiim in aada loo daneeyo qiraa'atan wa tadabburan ma aha inaad qur-aanka akhriso adoo haafila oo waxaad akhrinaysa iyo wax kale aadan kale aqoon looma saas maahan qur-aanka looma akhriyo qur-aanka markaad akhrinayso waa inaad dareensan tahay inaad akhrinayso kalaamullaahi caza wajal waa inaad dareensan tahay inaad akhrinayso wax adiga ku khuseeyo lagugula khitaabayo waxyaabaha qur-aanka tadabburkiisa keena waxaa ka mid a bay yidhahan culimmadu qofku inuu dareemo dadka lala khitaabayo inuu ka mid yahay markuu leeyahy alla yaa ayuha aladiina aamanuu waa inaad dareentaa dadka loo yeeraayo waaxid minhum inaad tahay khitaabka loo wajahayo dadka waa inaad dareensan tahay oo u dareemaysa inaadu dadkaa ka mid tahay dadka loo digaayaad ka mid tahay kuwa wax la amrayaad ka mid tahay kuwa wax laga reebayaad ka mid tahay taa waxay keensanaysaa marka inaad si fiican dhegta ugu dhigto oo aad fahamto waxa alla uu kugula khitaabayo subxaana wa tacaala iyo waxa uu kaa rabo ee uu ku sheegay aayaadka taasi marka waxay keenaysaa in qur-aanka macnihiisa la barto la daneeyo haddaan qur-aanka macnihiisa la baran tadabbur ma imaanaya tadabburka muxuu ka yimaadaa bacda fahmi lmacnaa w waa markii macnaha la fahmo muxuu ula jeeda alla subxaana wa tacaala aayadda waa inaad fahmi karto markaasaa khushuuca imaanaya tadabbur imaanaya wacdiya waciid aad kala fahmaysaa qisaska alla subxaana wa tacaala ee akhbaartuu sheegayaad ka faa'iidaysanaysaa axkaamtaad ka faa'iidaysanaysaa khayr oo dhan wuxuu ku dhan yahay qur-aanka lidaalika nebigu calayh isalaatu wasalaam mararka qaar fii salaati leyl hal aayad ayuu ku celcelin jiray in tucadibhum fainahum cibaaduk wain takfir lahum fainaka anta alcasiizu alxakiim wuxuuna ku celcelinayay ila sabaax sida riwaayadaha qaar ku cad ilaa waagu uu baryey ama ilaa waqtigii suxuurta la gaaray nebigu calayh isalaatu wasalaam waa ku celcelinaya wallahu aclam wsala allahu cala nabiyina muxamed wcala aalihi wsaxbihi ajmaciin